waxaan salaamayaa ragga raadiyo muqdisho shalayto run ahaantii waxaan booqasho ku tagnay magaalada baydhabo isbitaalka weyn ee baydhabo annagoo baaq uu noogu yimid madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo awaamirtiisana run ahaantii naga naga nagu amray in aan sida ugu dhaqsiyaha badan gargaar u gaarsiino baahida meesha ka jirta darteed waxaan halkan qaadnay daawo oo isbitaalka weyn ee maxaarada baydhabo u baahnaa isla mar ahaantaasna wixii xaaladdu meesha ay marayso inaan soo fiirino inta dhaawac iyo inta u baahan oo aan waxba loogu qaban karin magaalada baydhabo in aan diyaarad gaar ah oo aan halkan dawladdu ay u kiraysay lagu soo qaado wixii maxaan idhaahdaay loogu qaban karo isbitaalada muqdishona laga caawiyo marka arrintu saasay u dhacday run ahaantii waxaan awood u helnay in ilaahay maxaddii aanu geyno subaxnimadiiba daawadii uu isbitaalka u baahnaa ilaa iyo labatan isla mar ahaantaana waxaa ilaahay uu noo fududeeyey in sideed ka mid ah raggii ku dhaawacmay oo dhaawacda culosada gaaray aan soo saarno diyaaradii ay hadeerna joogaan dhammaantooda isbitaalka digfer alxamdulilahi rabbilcaalamiin dhammaantood wixii loo qaban karay oo lala tacaali karay waa lala tacaalay run ahaantii weli maxaan idhaahdaay way jiraan specialtyga dadka u baahanna hawshooda way socotaa ilahay idinkii waxaan rajaynaynaa in ayagoo dhanna ay caafimaad degdega ay helaan ay guryahoodana ku laabtaan ilahay idinkiis waa taa wasiir xaaladda dadka dhaawacyada xamar aad keenteen waan usoo laaban doonaa laakiin marka hore waxaan rabaa inaan ku weydiiyo daawada aad geyseen magaalada baydhabo ma isleedahay way ku filan tahay dadka dhaawacyada ay halkaas ku haray isbitaaladii aad gaarsiiseen mise weli daawo kale ayaa loo baahan yahay in magaaladaasi la geeyo
walaal hawsha ugu horeysa horta marka hore isbitaalku daawo la-aan ma ahin sidaa la socota wasaaradda caafimaadka waxa weyan isbitaalada wadanka oo dhan way u qaybisaa baahida daawooyinka ay u baahan yihiin intaan la gaarin inta badanna arrimahan emergencyga intay dhicin ka hor ayaanba annagana aan aan ka tabaabushaysanaayo isbitaalada dawladda baahiyooyinka ay qabaanna run ahaantii aan aan aan u gudbin noo soo gudbiyaana annaga inta badani waan u gudbinaa wixii daawooyin ina soo gaara ee aan aan aan aan isleenahay waa waxyaalaha sida deg dega u baahan shalayto markaan baxaynina waxaan qaadnay daawooyinkan trauma kitka marka dhibaatooyin markay dhacaan oo kale maxaan dhahday dadka si deg deg wax loogu qabanayo run ahaantii waxaan ay nala tahay laba sanoo daawo ayaanu qaadnay waa daawo aad iyo aada u badan oo run ahaantii baahida meesha jirta maxaan rahdaay kabi karta islamar ahaantaasna waxaa noo qorshaysan in baahooyinka kale ee soo baxaan in wasaaraddu ay u jirto waana qorshaynaynaa ilahay hadduu yidhaahdo wixii kaloo zaa'id ah inaan annagana ka caawino walaalaheen halkaas joogay ee dhibaatada ku dhacday waa taa wasiir marka laga soo tago sideedda qof ee dhaawacyada ah ee magaalada muqdisho hadda loo soo qaaday dad kale oo dhaawacyo qaba oo magaalada baydhabo looga soo tegay imisay gaarayaan ayagu
wallahi guud ahaan dhaawaca dhaawaca dadka gaaray waa in ka badan afartan iyo iyo adiga afartan iyo sagaal baa lagu sheegay dadka qaar dhaawacyadooda way fududaayeenoo inta la daaweyn karo waa la daaweeyey inta kale isbitaalku uu islahaa waxbaad ka qaban kartiin run ahaantii meesha isbitaalkayba joogaan oo meesha ayaa lagu caawinaya dhakhaatiirtii awoodda uu helay mise hadeerna wixii kale oo oo tataabuc mise la socosho ahna iyaga ayaa run ahaantii ka caawinaya inta aan soo qaadnayna waxa weeyaan waa intii ay iyagu awoodoodii ay ka baxsanayd oo ayan tashiilaadkii waxyaalaha kale u baahan yihiin ayan heli karin
marka hadda waa sidee dadka dhaawacyada ah ee magaalada muqdisho aad keenteen xaaladooda
run ahaantii waa dadka qaar waxa weeyaan isla mar ahaantii markaan keennay awood baa loo helay in sida dhaqsiyaha badan loogu adeego qaar ka mid ahoo maxaan idhaahday run ahaantii jabab badan dhowr meel oo jirkoodu ay jabniino ay wax kasoo gaareen ayaa jira oo weli howlahooda lagu dhex jiro dhakhaatiirta isbitaalka digfen run ahaantii wax ay la harayaan ma jiraan oo ay ku caawinayaan dadkaas marka hawshooda si wanaagsan bay usocotaa siday ripoortka lagu soo gaarayeen walaal arrintaas inta badan dhakhaatiirta ayaan u daynaa markay dhakhaatiirtu yidhaahdaan dadkan dee annaga gacmaheena ku jira waxba uma tari karnana dowladda mar waliba waa siday hore u sheegtay madaxweynaha awaamirtiisuna ay ahayd waxa weeyaan in dadka loogu qaban karo wadanka gudihiisana in wax loogu qabto isbitaalkii dadkii isbitaalkii baydhabo la geeyay wax loogu qaban kari kari waayey shalaytu waataan soo qaadnay oo wixii asaasaad u baahnaayeen aan u sameynay qaarka hadda jooga ee doctor ku jirana haddii ay jiraan kuwo oo xaaladoodii dee dhakhaatiirta halkan markay ay assessmentigii iyo howlihii loo baahnaa ay sameeyaan ay iyaguna noo sheegaan inay waxba ka qaban karin kolley optionka kale wuxuu noqonayaa inaan codsano caawinaad kale oo dibadda in loo qaada ilaahay hadduu yidhaahdo wasiir ugu dambeyn marka waxaan rabaa inaan ku weydiiyo horey madaxweynuhu wuxuu usoo saaray amar ah in dadkaas dhibaatadii ku gaartay baydhabo gurma deg dega loo fidiyo adinkoo amarkii madaxweynaha qaranka ka jawaabayana baydhabaa tagteen marka dareenka dadka baydhabo ku sugan ay idiin muujiyeen waa sidee run run ahaantii sida aada la socotod dowladda federaalk soomaaliya isla mar ahaantii markay dhibaatadani dhacday jawaabta weyn ay ka jawaabtay oo isla subixiiba diyaarad daawo saaran meesha la geeyey dowladda koonfur galbeed iyo shacabkaba waxay aada iyo aada usoo dhaweeyeen dadaalka ay dowladda federaalka iyo madaxweyne federaalka maxamed cabdulaahi farmaajo iyo xanuunka aan dowladda federaalku ay la qaybsanayso dowlad goboleedka waxaan meesha ku aragnay madaxweynihii dowladda koonfur galbeed shariif xasan sheekh aadan iyo golihiisa wasiirada maxaan rabaa guddoomiyaha baarlamaanka iyo golaha baarlamaanka koonfur galbeed dhammaan si maxaan rabaa aada bay noogu mahad celiyeen run ahaantii waxaana meesha ka muuqday in baahi meesha jirtay ee dowladda federaalka ay buuxisay oo run ahaantii nalagu ammaanay annagana aan maxaan idhaahdaa ilaahay u maanta noo suurageliyey in sidaas deg dega ah aan ugu jawaabno ayna muujinayso in maxaan idhaahdaa waxyaalaha dowladda federaalka ay qaban karto ay baahsan yihiin run ahaantii ayna awood u yeelatay shalayto in si deg dega ay uga jawaabto dhibaatooyinka dhacay ilaahayna waxaan ugu baryaynaa dadka dhibaatada gaartay in ilaahay uu sida ugu dhaqsiyaa badan caafimaad uu siiyo maxaan idhaahdaa kuwa kale maxaan idhahdaa ee dhinteen ilaahay inuu u naxariisto insha allah